iyadoo ay jiraan weli cabashooyin ka imaanaya dadka ku karantiilan hoteelka oo dowladda gobolkan victoria loo soo jeedinaya dhaliilay ku aadan in waardiyayaashii waardiyeynayay dadka hoteelada lagu hayo ay laftigoodu xanuunka fidiyeen dowladda laftigeeduna ay si xun arintaas u maaraysay waxaa hadda hoteelka ku jira oo dibadda ka yimid faysal ibraahim cabdi ayaa hadda ka mida dadka hoteelada lagu karantiilayo Uh, faysal bal in yar dareenkaaga ku aadan karantiilka hoteelka aada ku jirta melbourne
wallaahi walaal alxamdulilah waa mahadsan tahay arrintan horta de waa arrin waddanka oo dhan laga dhaqangeliyey oo markaan intaan imaninba aan ka warhayey marka markaa shan iyo labaatankii june baan nimid arboosa markaan kasoo degnayna sidii naloo soo wada waxaana la keenay hoteelka waa naloo sheegay inaan muddo afar iyo toban cisho halka ku jirayno marka hoteelku waa isla dee qol baa lagu xaraynhayaa qolku sidiisa kale de wixiisu waa u dhamaystiran yihiin laakiin haddee wax maaragtay dhaqdhaqaaqa ood bilood oo ama access kale ood bannaanka aada helaysid ama access kale oo dad ay kuu imanayaan ama ehelkaada ama saaxiibadaada ma jiraan waktiyada wax la cuno saddexda waqti waa lagu keenayaa wixii dheeriyaed u baahan tahay ama daawo ah ama emergency muhiimana waa lagu waad wacanaysaa waa lagu qabanayaa marka waa waa sidaa waa gartay dadka haddaad cunto dibadda ka dalbatid oo kale ma lagu keenaya
cunadu waxay leeyihiin waa qaab sharci in loo maro waa inaad ama uber eat ama delivero waa inaad samaysaa oo aad order samaysataa dalab markaa lagu keenaa iyadoo weliba la socoto caddaynteedii rasiidkii wixii wixii oo dhan markaa si kale looma ogola waa inay labadaa wado un ay kusoo galaan wixii cunaa kuu imanaya waa garta cuntada markay kuu timaada marka ma iridaa lagu dhigaa mise qofka kuu dhiiba alaabta ma lagaa qaadaa
may cunada markay ku timaado iridaa lagu dhigay oo lagu soo qaraaci wuu kuu dhigaya qofka adaga xilliga aad u baahatid adaa baxayo soo qaadanaya alaabtaada iyo waxaadana baashaasay kuu oolaysa wax lagaa qaadaya madaal kaa baxaya waa gartay dood ballaaran baa ku aadanayd sida dowladda u maaraysay dadka hoteelada lagu hayay marka hoteelka ma laga dareemayaa waardiyayaal saa'ida iyo askar iyo waxaad aragtay ma jiraan adiga sida loo waardiyeynaya hadda
aad ba aad aad waxa weeyaan dee hadda waxa weeyaan hadda maanta sideed cisho miya ma sagaal cisho ku jiraa way noo diideen inaan banaanka u baxno inaan hawo qaadano way diideen sababtoo waxaadna dareemaysaa inuu culayd culays zaa'ida saaraya qolyahan hadda dowladda marka xataa dee ilaa maanta hal daqiiqana wax hawo ah oo ka baxsan qolkan ku jirna maana helin marka waardiyayaashuna aad bay u badan yihiin waxaad moodaa mar mar ka dambaysa in culayska security uu sii badanayo waardiyaashu ma dad caadi ahoo waardiyaala mise askar iyo aad aragtaa ama boolis iyo wax noocaas albaabka hore laga soo gelay hoteelka askar boolisaa joogtaa laakiin gudaha waxaa jooga niman security ah oo dhar caadiya jooga laakiin dee haddana kolley waxay waa niman isku uniform caadiya qabo dhar caadiya qabo weeyaan waa gartay dadka markay waddanka soo galaan nidaam cusub baa lasoo rogo in laga baara xanuunka weli ma lagaa baara adiga ha waana waana la baaray markaan joognay saddex cishaana la baaray haddana waxaa noo haray wareegii labaad ee marka koob iyo toban cisho ay noo dhammaato waa la baaray waana layga waayay cudurka alxamdulilah ha koob iyo toban cisho markaan joogno saddex cisho noo haddana waana la baarayaa markaa kadibna waa jawaabtana la siinayaa waa garta waxaa soo badanayay dowladdu ay lahay dad badan oo diiday in xanuunkaba laga baaro oo qaar hoteelada ku jira iyo kuwo guryahooda loogu tegayba arrintaas markaad maqashid maxaad is leedahay maxay sababta dadku u diidayaan ay u tahay wallaahi horta dee xanuunkan baaristiisu uma malaynayo inay wax dhiba ah oo ay leedahay ay jirto haddaad de hoteel ku jirtidna hadda dee kolleyba waad xaraysan tahay haddii cudurka lagaa helana waad xaraysnaan haddii lagaa waayana waad xaraysnaan marka in la diido wax macno ay samaynayso ani uma arko kolley cidda diidana kolley waan arkayay waan kala socdaa warbaahinta laakiin uma arko fikir aada u fiican kolley inaad is ogaatidna way fiicanto adigana waad is ogaanaysaa bulshadiina de waad ka taxadaraysaa waa gartay maadaama labaatan iyo afartii saacadood baad guriga ku jirtid ama qolkaad ku jirtid waktigaaga maxaad ku dishaa
wallaahi waktigeyga waxaan ku dilaa inta badan de waxyaabo waan isku madadaaliyaa t v-ga waan iska yar maaragtay exercise yaroo aan oo aqalka dhexdiisa iska sameeyaa dee waa qur-aan iyo waxaan iska dhegeystaa wacdiyo inta kale familigii iyo asxaabtii iyo inta badan maadaama aan iska haysano internet free ane yaan iskala xiriiraan iskala sheekaystaa markaad soo baxdid waxa ugu horreeya oo aad is leedahay aad aada u sugaysid oo aad samaynaysid maxay yihiin wallaahi waxaa ugu muhiimsan kolley waa inaan faamiladeyda la kulmaa xaaskayda carruurteyda insha allah kolley taan baa iigu muhiimsan waa gartay guud ahaan markaad fiirisid victoria iyo australia sida xanuunkan aad ay u maareynayso maxaa kaaga baxay
wallaahi horta dee dadaalka sida ii muuqata ma yara xanuunkanna waa xanuun haddii awooddiisuba ay ka ballaaran tahay maanta victoria iyo stateba caalamka o dhanna aad aragtay siduu u dildilay waddamada oreyd uu siduu u dhalay mar kolley way dadaalayaan dadkuna waxaan leeyahay aniga in maaragtay weliba especially dadkeena soomaalida ama dadkeena xaggaa ka yimid inay maaragtay waxyaabaha dowladdu ay soo jeediso directionada in la qaato social distancinga in la sameyo dadku inay maradan afka lagu xirto ay isticmaalaan sababto haddaad isticmaashid adiguna danbay kuu tahay xanuunkiiba kaa celinaysaa adigiina haddaad xanuunka qabtid ma faafinaysid marka dadka waxaa leeya mar walba ha loo hogaansamo awaamiirta dowladda iyo dadka caafimaadka ka soo baxaya wallaahi hadde dadkeena horta waaba waad garanaysaa hadda haddaad intuu cudurkan jiro waxaan umalaynayaa inaadan afrikaama waddamada aada tegin dadku maba aaminsanaad moodeysaa inuu waxaan wax jira yahay oo ama dad muslina uu ku dhacay ama dad maaragtay afrikaana uu ku dhacay marka dadku mar walbaba uma hogaansana awaamiirta uma dhiga fududa in waxan uu yahay wax jira marka waxaa keenahayaa social distancingii marka siday tahay aan aan loo fulinin ama dadku marka la dhaho laysu yimaado ma aha dee in si walba laysugu yimaado dadku waa inay tiro kooban isugu yimaado waa in lays ilaaliyo xataa booqashadaadu inay ama muhiim tahay hadday muhiim tahayna inaad dadku ay la kala fogaado marka waxaad moodaa maaragtay dadkeenu inay aada iyo aada u dhayalsanhayaan xanuunkan jiritaankiisa iyo cabsida ka jirtaba kaasina wuxuu ahaa faysal ibraahin oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku karantiilan hotel ka mid a hoteelada ku yaala magaalada melbourne